maamul daadejintu waa furaha adeegbixinta hufan haa waxaana dowladaha hoose u arkaa lakabka ugu dhow bulshada marka waa muhiim in la kobciyo awoodahooda runtii kobcinta awoodaha dowladaha hoose waxa ay la mid tahay dhisidda awoodaha shacabka marka adeega la daadejiyo qof walba waxa uu helayaa xuquuqdiisa aasaasiga ah sax taasina waxa ay ka dhigaysaa adeegga mid hufan oo bulshada oo dhan u faa'iideeya fadlan muwaadiniinta ka qayb qaado barnaamijyada kala duwan ee aan hadda kaga hadlayno adeegyada daadejinta ee ka bax raadhiyo kismaayo farrintan waxaa idiin soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta ee dowladda jubbaland